waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali sida laga soo xigtay daraasadii u dambeysay ee ka soo baxday guddiga xuquuqul biniaadanka austreeliya saddexdii shaqaalaha austreliyaaba mid ayaa sheegay in xadgudub galmooda loogu geystay goob shaqo shantii sano ee lasoo dhaafay laakiin xadgudubka galmoodka ee goobta shaqada ayaa ah mid sharci darra ah mana aha wax loo dulqaadanayo haddii ay kugu dhacdo ama qof aad taqaan ay ku dhacdo waxaa jira dariiq aad caawimaad ku raadsan karto haddaba maxaa noqon karaa xadgudub galmo ama waxa loo yaqaano sexual harassment waxaa ka mida qof aan raalli ka ahayn oo la taabto qofka oo aad indhaha ka qaadi weydo oo aad fiirada ku badiso hadallo ama kaftan galmood la xiriira sawirro qaawani ah oo aad qofka tusto ama u dirto qofka oo aan raalli ka ahayn inaad ka codsato inaad casho wada aadaan ama shukaansi isu raacdaan inaad qofka ka codsato inuu kula seexdo su'aalo badan oo aad qofka noloshiisa gaarka ka weydiiso iyo inaad fariimo ama iimaylo arrimo galmood ka hadlaya u dirto qofka in goob shaqo xadgudub galmood lagu sameeyo ma aha wax qofna jecel yahay laakiin nasiib darro waa mid inta badan dhacda guddoomiyaha guddiga la dagaalanka takoorka dhanka galmada kate jenkins ayaa sheegtay in australiyaan badani ay ku wareersan yihiin waxa noqon kara xadgudub galmood iyo waxa aan noqon karin dalkan australia xadgudubka galmoodka qeexidiisu waa habdhaqan qofku uusan rabin ama raalli ka ahayn oo galmood la xiriira oo qofku u qaadan kara gef ama in la bahdilayo ama loogu cagajuglaynayo waxay sheegtay in kelmaddu ka hadlayso habdhaqan marar badan qofku qof kale oo la jooga ku sameeyo ama dhinaca onlineka ha noqoto ama qofka oo qofka la jooga ah waxaa ka mid a kaftanka la xiriira galmoodka ama inaad qofka ka codsato inaad casho isu raacdaan oo dabcan loola jeedo shukaansi iyo qofka oo aad ka codsato inuu kula seexdo shumis aan qofku raalli ka ahayn ama taabasho kelmaddan qeexideeda waxaa ka mid a nooca ugu sahlan oo ah kaftan tan ugu daranna ay tahay taabasho oo faldamiyeed laga dhigi karo inkastoo qof kasta lagula kici karo tacadiyo galmood tirakoobku wuxuu muujinayaa in haweenka dhalinta yar ay yihiin kuwa ugu nugul labadii kun iyo sideed iyo tobankii guddiga xuquuqul biniaadanka australia ayaa daraasad sannadle ah ee qaran ay ku samaysay xadgudubyada galmood ee goobaha shaqada waxay ku ogaatay in saddexdii australiyanaba midkood uu la kulmay xadgudub galmooda shantii sano ee u dambeysay waana rag iyo haweenba soddon iyo sagaal boqolkiiba haweenka ayaa la kulmay xadgudubka halka labaatan iyo lix boqolkiiba ay raggu sidoo kale la kulmeen nicol macman waa madaxa oneeight hundred respect oo ah adeeg caawiya dadka lagula kacay xadgudub galmood iyo rabshadaha qoyska iyo weliba tacadiyo kale waxay sheegtay in dadka soo galootiga ay wajahaan ceeb ama takoor ama caqabado kale marka ay caawimaad codsanayaan qaar ka mida caqabadaha ay la kulmaan dadka soo galootiga waxaa ka mid a luqadda oo aysan aqoon cabsi ay ka qabaan in la takooro arrimaha la xiriira degidda dalka taariikhdooda ku aadan dhibaatooyinkii ay soo mareen intaysan dalka imaan iyo inaysan haysan taageero qoys ama mid bulsho waxaa lagama maarmaan ah in la ogaado in xadgudubka galmada goobaha shaqada uu sharci darro yahay sida ku qoran xeerka la dagaalanka takoorka ku aadan galmooyinka iyo inuu jiro caawimaad qofku doonan karo si aad u ogaato xuquuqdaada waxaad wici kartaa guddiga xuquuqul biniaadanka australia oo nambarkoodu yahay hal saddex eber eber lix shan lix afar hal sagaal haddii aad ka murugaysan tahay waxaa kugu dhacay la hadal saaxiibka kuugu dhow ama wac hal sideed eber eber toddoba saddex toddoba toddoba saddex sideed haddii aad u baahan tahay waxaa laguu qaban karaa turjubaan iyadoo la isticmaalayo hay-adda translation and interpreting service markaad wacdo nambarka guddiga xuquuqul bini'aadanka markaad go'aansato inaad dacwad gudbiso waxaad la hadli kartaa wakiilka shaqaalaha ee meesha aad ka shaqaynaysid ama waxaad la hadli kartaa shaqabixiyaha ama urur shaqaale ee meesha ka jira haddii shaqabixiyuhu tallaabo qaadi waayo waxaad u gudbin kartaa cabashadaada guddiga xuquuqul bini'aadanka si loo hubiyo in xuquuqdaada la ixtiraamo waxay taasi keeni kartaa in layni dhexdhexaadiyo cidda aad ka dacwoonaysid iyo adiga ama in arrintu maxkamad u gudubto laakiin kate jenkins ayaa sheegtay in kaysaska intooda badan la xaliyo ka hor inta aysan meel kore gaarin
like us la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs soomaali